wayka raagibdadaaf dabcad ee kollay fiican maahane laakiin imaka de waa kan dabcadiisu waa fiican tahay marka markuu isagu san shalay soo sheegay intaanu baabbaab u dhigan axaadiistii la odhan lahaa waa mansuukh iyo waa naasik baabbaab u dhigta abwaabtii fiqiga muqadimuu hordhaysiyaa tacriifka naskiga iyo halkan muqadimo muhim muqadimada waxaa ku jira baab muhim oo ah tarjiix oo kaleo konton wej uu tiriyo konton wej oo awjuhda tarjiixa kaba midoo uu tiriyo marka kan markuu soo qaatay ama wejkan dhiganayay isaga cibaaradiisu waxay ahayd aqraba ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam makaanan waa intaa yar baa soo korodhay waxaana inoo xadidaysaa qurbigoo xaggu kaba imanayo oo markaa macnuu uu noqdo rasuulkii ilaahay buu makaan ahaan iyo halkaa u dhowaayo midna waa ka durugsanaa markii xadiidka la sheegayey midna waa la joogay oo uu ku dhowaa dee kan baa kolkolkaas hadalkii inaanu gaadhin baa dhici karta ay wax dhaafaan kamise waa maqlayaayo markaasaa wuxuu raaciyey aqraba makaanan ilaa rasuulillaahi sala allahu alay slam fi xadiidi awlaa bitaqdiimi liannahu yakuunu amkana min istiifaai kalaami isagaa kii kale uga dhow oona dee marka laga uga bakansi badan inuu hadalkiisii dhamaysto hadalkiisii aanay wax dhaafin oo markaa aqrabnimadii inay tahay makaan laakiin baxrulmuxiid sirkashi oo kale walow aanu lafdiga ta hore uu soo dhigtay markuu tacliilinayey ayaa waxaad moodaysa siduu ku tacliiliyey inay tahay qurbigu inu iyo qurbigii ka imanaya qaraabanimo iyo dee ruux had iyo goor aqalkii imanaya ruux had iyo goor la joogo rasuulka ilaahay ruux had iyo goor dheehaya ama qaraabanimo ha noqoto ama calaaqo kaleh oo waayo walow lafdiga hore aanu waxba taasi ku sugnayn laakiin markuu tacliilinaya ayuu kaba cabiray wainamaa kaana sababan litarjiixi lianna daahira wاlgaaliba ana karat اlmukhaaladati taqtadii ziyaadata ziyaada fi liطilaac oo waxay taasi sabab tarjiixu noqotay wuxuu leeyahay waxa badan ama daahira mukhaaladan iyo isdhexgalkan iyo wada joogan badani waxay keenaa ziyaada fi liطilaac ruuxan inuu kan kale ka war badan yahay ama ka xogogaalsan yahay oo xaggii iطilaaca uga badan yahay marka hadalkaa marka la eego tacliimka sirkashino wuxuu keenayaa aqrabnimadu inay tahayba qurbigii ka imanaya calaaqada iyo ikhtilaadka iyo taa kaba imanayo waana labano dee marka haddaan labadooda wada qaadano hadduu ruuxu rasuulka ilaahay uga dhowiyey ama makaan ahaan cinda taxdiid ha noqoto ama markan kale dee calaaqada hadiyo goor uu la jooge uu si dhib yarna ku gaari karo ku dhex geli karo oo taa sabab noqotee in labadii xadiid la kala raajax yeelayo marka wuxuu soo qaadanaya isagoo riwaayo cali iyo riwaayo ibnu cabaas uleeya tacriibaa horeynaysa walow dee xaggii darajadii nasabka ay u sinaayeen laakiin waa xagga calaaqa kale iyo hadiyo goor dee la joog kale waraabicu ka afraad an yakuuna inuu yahay weeye axaduhumaa midkood mubaashiran mid la baashiray lilqisati qisadan la warinayo aw amase tatacallaqu ay ku tacalluqayso alqisatu qisadu bi isaga ay ku tacalluqayso qisaduba isaga ay ku saabsan tahay fayuqadamu waa la horraysiinaya kaa riwaayadiisa waa laga horraysiinaya liannahu isagu acrafu mid uga aqoon badan weeye qisadan ama uu dhexgelay mubaashirka u ahay la baashiray ama isagaba ku tacalluqsanayd min alajnabiy waa min alajnabiya can ilqisa maha ajnabinimadii kale ruuxii qisada ka ajnabiga ahaa qisadii aan calaaqa la lahayn ee arrintiisa war uu ka warramayo un ahayd kii ay kuma saabsanayd qisadu ama isagu mubaashirka ah ayaa laga horraysiin waana masale muhima bal mala waxaa صaxiixayn inoogu sugan bukhaariyo muslim inoogu sugan xadiid ibnu cabaas warinayo uu leeyahay rasuulkii ilaahay maymuuna waana habaryartii wuxuu guursaday isagoo muxrima ayuu sarif ku guursaday waxaan ognay dee ruuxa markaa muxrimka waxma guursado rasuulka ilaahay wuxuu guursaday isagoo muxrima xadiidkuna waa aclى darajaati sixu gaadhay waa mutafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waxaa صaxiixa muslim inoogu sugan iyadoo koley xadiid maymuuna ama yaziid oo nin ay dee isaga la sinna walo uu taabici yahay oo habaryar ay u ahayd isaguna maymuuna uu warinayo inay iyadu leedahay rasuulka ilaahay wuxuu guursaday isagoo ama dee inagoo labadayoba xalaal ah oo aan muxrimiin ahayn waa lafdi صaxiix marka xadiidkaas dee hadduu derajadii koobaad ka horeeyahay kani waa derajadii saddexaad waxaa kaloo abi daawud inoogu sugan aburaafic nin la yidhaha mawli rasuulkii ilaahi ahaa inuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi caleyh maymuuna wuxuu guursaday isagoo xalaala wa kuntu safiira baynahuma anaa u dhexeeyey o maalinta anaa rasuulka ilaahi isaga dee isku soo xidhay iyada oo isagaa u dhexeeye marka maxay tahay xadiidkiina waa laba xadiid oo dee kuma wada camal fali karno xadiis haddaan eegno quwada oo iyaduba jawaanibta tarjiixa kala mid ah quwada ka ibnu cabaas baan raajix yeelayna quwa ahaan markaan eegno quwo sanad laakiin jaami kalaa jira ibnu cabaas waa waramaya uno saasaa dhacday buu jire maymuna waa saaxibat alqisa iyada qisada tii saaxiibadeedii ahayd ee la guursaday ahayd taasi waa mid aburaaficna xadiidkiisa abi daawud ay noogu sugnaadee waa almubaashir waa ruuxii qisadan la baashiro rasuulka ilaahi iyo isaga u dhaxeeyey marka maxay noqotay in riwaayada ibnu cabaas layska aan dee dib dhigno la horreysiiye riwaayadan kalee keenaysa rasuulka ilaahay markaa inuu xalaal ahaa waana waafaqsan dee qowlkiisii laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix taas oo markaas waafaqsan oo marka maxaa loo horreysiiyey dee maymuunana waa laba tarjiixe laba tarjiix bay wada watahay iyadaa ahayd saaxibat alqisa ay ku tacallusay dadkii kale way uga war badan tahay taas aburaaficna waa ninkii udhexeeyeyba ee markaa rasuulka ilaahay iyo iyada udhexeeyo xaaladu say ahayd markaa amnigu dhacay ee ibnu cabaas oo markaa yaraa yaraa yaraaba waa ko bal matalan markaas nin aan jooginna halkaa ma joogin waanu yaraa walow ay ahwaabrilati ahayd waa uga war badan iyo uga xogaalsan yahayo markaa waa tan mihaalka jira weeye almubaashir lilqisa iyo shaksigan dee saaxib lqisa qisada isagaa dadkii kale riwaayadooda hadday isqabtaan laga horreysanayno taasaaba mihaal ah waana mihaal dee waa markaa aada u waadexa inaguna sugan camal ahaanna wixii axkaame ka ratibantay ee aynu ognahay wlkhaamisu qowlka shanaad ama wejka shanaad an yakuuna inuu yahay weeye axad lkhabarayni labada mid ahaan khabar mid ahaani akara mid badan ruwaatan xagga ruwaad ahaan oo xadiidkan dee saddex raawi baa warinaya kana mid keliyaa wariyey ama labaaba warisay waanay dee bal maalan waana istacaarudeen kii isagu tirada badan ayaan horreysiinaynaa fa yuqadamu waa la horreysiin kaa isagu ruwaaddiisu ay badan tahay cala alkhabari alaakhari khabarkii kale ee laga ruwaad badnaa wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala ku yidhi laa yuqadamu lama horreysiinayo de waana qowlka xanafiye oo kale iyo lama horreysiinayo sababtuna kamaa laa tuqadamu shahaadatu si aan shahaadada loo horreysiinahayn bikarat alcuduuli cuduul badan oo waxay uga qiyaas qaateen xaggii shahaadada had iyo goor shahaadadii riwaayadu waxay ku kulmaana way jirtaa ee waxyaalo badan oo ay ku kala duwan yihiinna way jirtaa tan baa kaba mida oo maxay tahay shahaadada cuduusha lama horreysiiyo horta dee sababta aan loo horreysiinaya nisaab bay leedahay shahaadadu markhaatigu nisaab buu leeyahy nisaabkii kol hadduu inoo xasilo xukumkii waa la ridaya waa la aqbalaya markaa nisaabkii xataa hadduu ka bato marka haddii aynu qadiyo u baahnayn laba markhaati aan u baahnayn oo cuduulo labadii markhaati aan helay nisaabkii waa inoo dhammaaday marka labadan markaynu hayno iyo haddii qadiyadii aynu boqol cuduula u helo isku si unbaa xukumku noqonaya waayo nisaab bay lahayd mucayana kol haddii nisaabkii buuxsamay iyada dee arrin waxay ahayd khusuumaadka lagu kala fasilinayo haddii la yidhaha haddaba markhaatigia lasoo kordhiyo halasoo kordhiyo halasoo kordhiyo tadwiil baabay noqon xukumadii iyo dee khusuumadii sii dheeraato marka kol haddii nisaabkii la helo marka waxa ay tahay haddii iminka nisaabkii inoo buuxsamoo laba raawi meeshii laba shaahid ay jiraan dhinacii kalena lix shaahid ay jiraan inagu laba iyo labaan u baahnaynba way istacaarudayaan way isla dhacayaanba labadii shahaado way isla dhici markay dee bayinaadku istacaarudaane lama odhanayo taa jaanibkan shuhuuddu ay badan tahay ayaan raajix yeelaynaa shahaadadu sidaasay tahayo sababtu dee nisaabkeeda hadduu buuxsamo khalaas arrinta way inoo dhan tahayba halkan kalese dee waa taa aynu soo marrayba khabarka markay ruwaaddiisu badnaatay hadday xad gaadho caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa inay been isku waafaqaan ama ay ku heshiiyaan mutawaatir baabuu noqonayo yaqiin buu faa'iideynayay markay tiradu korodhaba dannigii inay danni baynu marka hore ka kasbanay ayaa inoo sii adkaanaya shakigii bay ka dheeraanaysaa markaa khabarkiiyo riwaayada isku mid maaha laakiin qolada san tidhi oo waxa weeyaan xaggii shahaadadii bay kala mid dhigeen markaa ruwaadda kala badni uun kol hadday wada iqaad yihiin kuma kala raajix yeelaynaa qowlkoodu iyadoo shahaadadii ay kala mid dhigayaan ee farqiga udhexeeyaana kaa weeyaan sheegay wuxuu hi sheekhu walawalu asaxu qowlka hore ayaa sixo badan oo ah kasrada in lagu kala raajix yeelayo lianna qowl aljamaacati jamaacada qowlkoodu aqwa waa xoog badan yahay fi danni xagga malaha dee sidqigii loo malaynayo warkani inuu dhacay wa abcada waanu ka fogyey min ashaki shaki qowlkii lagaba shakiyo walihada qaala allahu tacala saas baa ilaahay yidhi an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra oo dee waa dumarkii inay dee nin iyo laba dumara la simay marka labadii dumar ahayd baa ilaahay subxaana watacaala tan waxa laba looga dhigay buu ku cillo ugaba dhigay wa an tadila wa min ajli an tadila waxaaba dee tan looga dhigay waxaaba waaba dee waaba iyadoo ay in ama ay dhacdo inay ilowdo ixdaahuma midkood ay ilowdaba qadiyadii ee dumarkuon umuurahan calaaqa la lahayn oo umuumadan iyo waxyaala ay dhici karta inaanay waxan ihtimaam weyn dee xaggooda ihtimaamkooda ay kaba iisho ayaaba suurtagala inay midkood ilowdo oo fatudakira ixdaahuma alukhra ay xusuusa mid ahaani tii kale oo waabatan dee talabaad waxay keenaysaa hadday tani waxilowda iyaduna ha xusuusiso warkiibay sii xoogeysay ama arrintii shahaadadiibay sii adkaysayba tani saasaa looga dhigayoo markaa badnidu waxay keenaysaa dee arrinkan in danigoo sii xoogoobay keenaysaa waa tarjiix adigu awjuhdii kaga midiye wasaadiska lixaad an yakuuna inuu yahay weeye axadu raawiyeyni labada raawin mid ahaan akara markii horeba sidaasuu inoogu soo wadayo dee khabarka kaana waa nasbinaya halkan waa khadaa madbacigaune akara mid ka badan suxbatan xagga suxbada uga badan kii kale fa riwaayatuhu riwaayadiisu awla macnaa maxay tahay labada raawi asxaabtii dee dhammaan kollay wada cuduul iyo taas bay ahaayeen bal ruwaadii dambe ka soo qaad culimadii iyo sheekhadii ay ka wada warinayeen ee nin baa lagu yaqaanay mulaasamo badan uu sheekha had iyo goor xerawiisi khaaskaba ama uu la joogi jiray in badan midna isaga waxa ka wariyeen suxbadaasoo kale muu lahayn xadiidkoodii baa istacaaruday oo siay ku kala warinayeen baa kala dunaaday kan sheekha u mulaasamo badan ama shaksigan laga warinayo u suxbo badan ayaa riwaayadiisii la horreysiinaya de haddii saxaabadii la gaadhsiina noocaasay noqon oo dadkii suxbadoodu ay badnayd iyo dadkii kolkol un rasuulka ilaahay la kulmayey riwaayaadkoodii haddii aan u baahno tarjiix kan suxbadiisu badantaan raajix yeelayna lakiin waxaan uga jeeda un suxbadu kuma koobnayn bal dee ta aada u muuqata had iyo goor sheekhada iyo culimada iyo ruwaadooda weeye raggii dee had iyo goor ruwaad badan lahaayee kala duduwan ee kala badsaday xagga suxbada iyo mulaasamada iyo waayo ninka kale ama dee kan suxbadiisu badantay sheekha axaadiidiisi kan kale u ka yaqaan waana ogyahay dee markaa uga sii macrifo badnaanaya fa riwaayatu awlaa liannahu acrafu haddii aan suxbadii saxaabadaba kaba dhigno tacliilkan isagaa u aqoon badan oo bimaadaama wixii daa'imay sugnaaday een isbedel kuba imanee fisun mina sunani sunnooyinka waa uga markaa war badan yahay oo waa uga xoggaarsan yahay dee bal maalan kolleyna saxaabada qaarkood oo dee axaadiisooda ay taa ku kalayo horreysiyaana way jirtaaba ay leeyihiin xaggii suxbadii khaasatan calaaqadii rasuulka ilaahi iyo dee waabay ruuxan kale uu ka badsaday labadii xadiidkaasna hadday iscaaridaan wasaabicuka af toddobaad an yakuuna inuu yahay weeye axaduhumaa midkood axsana halkan axsanaba ay taale axsana mid u fiican siyaaqan xagga sheegitaanka iyo kaxaynta ama dee waa xadiidka sheegitaankiisi weeye siyaaqa xadiidka wey lilxadiidi xadiidka marka la eego san uu sheegaya uu isu dabagelinayo yo bal xadiidkii uu sheegayo inuu kii kale uga fiican yahay fa yuqadamu waa la horreysiinayaa riwaayadiisa lixusni siyaaqatihi siyaaqadiisan dee bal maalan kaxayntan xadiidka ama sheegitaankiisan fiican bilkhabari khabarkii siyaaqadiisan fiican hatanna maxay tahayba laba nin baa xadiidkii wada wadaagsanaya marka la eego midkood xadiidkii dee si ayuu u sheegay suurooyiniisa ama dee jus-iyaadkiisii oo dhamme ay u cadyihiin oonu wax kaba tegin midna laakiin siyaaqiisaasoo kale maaha waxbay isku caarideen kan waxaa dhici karta markaa kol hadduu dee san kale kan kale ka koobnaa ama habku u sheegay hab aan uu kani uga taamsanaaba uu ahaa uu ka taamsanaa inuu waxyaalo u ka kala tegay ay jiraan hanise kol hadduu dhammeeyuu ka siyaaq fiican yahay waxay tilmaamaysaa taasi inuu ka dabdigiisu uu uga badan yahay iyo fahamkiisii riwaayadiisaa la horreysiinaya marka qolooyinkan marka la eego xajka ifraadka de waxa weeyaan horreysiiya ee kolley maalikiya iyo shaaficiyana qowlkoodu waa ifraadka ayay fadilaan ay horreysiiyaan bal maalan qoloy dee iyaguna tamatuca horreysiiyaana waa jiraan saa xanaabiladu dee qiraadka ku horreysiyaan saa xanafiyaduna waa jiraan waa culimada marka la eego intuba waxaana khilaafkaasi yahay maxaa rasuulka ilaahay xajkiisu ahaa waana taa aan soo yar sheegno kolley dee masaladu waa masale hadalkeedu yar dheeraan karo inba qolooyinkaa ifraadka fadilay dee horta mana jirto sida baarkood waktiya horena dhacay baryo dambana dhici karta dadka qaarkood ka dhacay inay u qaataan ba dee ifraad in tamatuc mooyaane ruuxii hadii wadayna inuu qiraad noqdo mooye ifraadkuba inaanu toosnayn oo kale oo ruuxii dee dhici karta ay ilzaamiyaan oo yidhaahaan may ilooba iloo xajkaagii fasakhiyo iyo taasi waa qowl baatila waxa weeyaan saddexda xaalaba waxaa lagu ijmaacsan yahay culimmadu isku waafaqsany waa banaanto ruuxu kii uu ku xarmadaba waa caadi dhammaantood ee waa keebaa mudanun keebaa ma ayuha awla aqsaamtaa keebaa mudanun haddaba qolooyinka ifraadka fadilay baa waxyaalahay kuma fadileen ay kaba mid ahay dadka ifraadka warinaya jaabir baa ka mid ah jaabirre marka la eego saxaabadii rasuulkii ilaahay ee xajkii rasuulka inooga soo warantay waa ninka ugu siyaaq taabsanaa sababtu bixidii rasuulka ilaahay madiine ka soo baxay socodkiisii maka uu soo gaadhay marxalo marxalo iyo maalin maalin iyadoo ay tartiibsan tahay ilaa uu laamayey ayuu wada sheegay xadiidkii dheeraaye jaabira xajatulwadaac ku tacalluqsanaa ee xajka ama xajkii rasuulka ilaahay waana xadiidka asalkaba u adee marka la eego waayo wuxuu ka tegayba ma jirta wa amaa dadkii kale la wadaagsanay dee jawaanibunbay kaba warameen haddaba isagii kole aduu ifraadna wariyay siyaqiisna saataamka uu ahaa uu weliba marxalo marxalo sifeeyey makaan meel iyo waqti waqti uu rasuulka ilah xajkiisii ilaa uu laamayuu dhamaystay uu inoo sifeeyey ayay leeyihin waa ka dee uga dabdin badnaa uga weelayn badnaa dadkii kale uu ka siyaaq fiicnaa bay idhahaan saa daraaddeed markaa riwaayadiisaa la horreysiinaya qolooyinka ifraadka fadilay barhkood dee waabay waxay kaga mid tahay waxyaalihii ay tan riwaayada ifraadka ay kuwa kale kaga horreysiiyeen bas amnunkii sideedaad an yakuuna inuu waya axadumaa labada raawi mid ahaani mutaakhir alislaami islaamkiisu mid dambeeyey waaba saxaabadii fayuqadamu waa la horreysiinayaa liannahu yaxfadu wuxuu xifdiyaysan yahay oo uu xifdiyayaa ama xifdiyey aakhir alamrayni labadii arrinkii u dambeeyey ee min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa kaba ahaaday wakadalika saasoo kale waxa ah ida kaana axadumaa midkood hadduu yahay bal islaamnimo yaanu horeyninbe mutaakhira suxbati suxbadiisu mid ay dambaysay walaakharu ka kalena mutaqadiman mid horeeye uuyo suxbadiisu ay horeysay ka cabdullaahi bni alcabaasi wa cabdullaahi bni mascuudinba weeye fariwaayatu lmutaakhiri kan dambeeye minhumaa labadooda kaba mid ah riwaayadiisa tuqadamu la horeysin kana muxuu yahay waa wej kale awjuhdii waa ujeedadu markay dee tacaarud yimaado sidii tacaarudka lagu sulin lahaa ama lagu kala horreysiin lahaa un bal markan khabaarta ee daahirkeedu istacaarudayo laba raawi baaba midkoodna horuu usoo islaamay marna mar danbuu islaamay laba xadiis ay warinayaan ayaa istacaaruday wuxuu leeyahay kan dambe xadiidkiisa horreysiinaynaa haddii dee suxbada ay u kala horreeyeenna kay suxbadiisu dambaysay hadda kan kalena waa joogay waktigaasoo ma aha dadkii dee aynu ogeyn rasuulka ilaahay xayaatadiisii inay dhinteen ma aha ee waa rasuulka ilaahay waa kaba dambeeyey laakiin way kala dee suxbo horreeyeen ama islaamnimo horreeyeen ka dambaan horreysiina muxuu cillo ugaba dhigay dee rasuulka ilaahay marka la eega axwaashiisa kii ugu dambeeyu kani warinaya xifdisan yahay ka kalese waa ninka mutaqadimkao waxaa suurtagala riwaayadiisu mar hore inay ahayd haddaba waxaynu soo marnay xagga naskhiga inaan dee matalan calaamo ama amaaro naskhi aanay noqonayn ninkan suxbadiisu ay dambaysay riwaayadiisu sababtuna de waxaaba suurtagala kaa mutaqadimkiiba markan waktigan kani maqlay markan dambaysayba in xadiidkiisa uu maqlayna wuu joogay la joogay markan kalena ilaa uu rasuulka ilahi wafaadni waa joogay laakiin halkan waa kuwan iyagu balqolooyinka tan doortaysan yidhi oo waxay leeyihiin un meesha kan waa suurtagal suxbadiisa ama islaamkiisu horreeyey xadiidka mar hore inuu maqlayna waa suurtagal inuu mar dambe maqlayna waa suurtagal haddaba kani haddii bal arrintu aanay irsaal saxaabi noqon kale ee uu isagu dee kol hadduu waqti dambe uu islaamay ama yimi oo rasuulka ilaahay la saaxiibay riwaayadiisii iyada ka hadday ixtimaalkaasi ku sugnaa tan ixtimaalkaasi kuma sugnaa waa markii dambe un tani tan iyada waa mar dambe un kaa laakiin riwaayadiisa waxaa suurtagal inay horreysay marka tan aan hubnay inay dambaysay ayaan horreysiinaynaa taa dee shakiga ama ixtimaalku uu jiro suurtagal inay tahay inay mar hore ahaydoo rasuulka ilaahayna axwaashiisa kolba dee xaalkii dambe ayaa hadday dee iskhilaafsan yihiin ta lagu camal fadhiyaba waa ka hadal buu inoo soo wadan horta arrinku waa taas tawjiihu wa qaala bacdu asxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa barhkood waxay idhaaheen laa yuqadamu bitaakhiiri taakhiir ama dambaysiin dee midkood islaamnimo dambeeye ama suxbo dambeeyey wax laguma kala horreysiinayo sababtuna waxa weeye lianna almutaqadima kan horreeyey waa casha uu noolaa isaguba xataa maata rasuul lahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilaahay dhimanaya waa joogay oo inta kadi joogayna wuu joogay fasaawa wuu la sinaaday oo almuta markaa isagu almutaakhira fi suxbati almutaakhiru maaha waa kii isagu mutaqadimka ahaa wuxuu la sinaaday almutaakhira fi suxbati kii suxbadiisu ay dambaysayna inta dambe waa la joogaya xaggaa wuu kula siman yahi wazaada calayhi waxaanu la dheeryahay bitaqadumi horeyntaa uu kasii horeeyeyna intaasna waa in u dheeraada intii kalena dee waa la joogay marka waxa suurtagalaba markan dambe inuu kaba maqlo bal xadiidkiisi inuu dambeeyey ayaaba suurtagala sina xagga nastigaba ay culimmadu odhanayeen marka kol hadday arrintu taa tahay laguma kala horreysiinayo sheekhu wuxuu uhi waadha kayru saxiixin lakiin qowlkaas saxiix maaha waana qowl aada u xoog leh liannahu wain kaana haba ahaado eeg halkan imika waa tasaxan qad saawaa mid la sinmay almutaakhira ka dambeeye fi suxbati oo intan ay wadaagsadeen mid kula siman haba noqdee ilaa ana samaaca almutaakhiri kan dambeeye samaaciisu mutaxaqiqu taakhiiri de in marka dambe inuu maqlay uun mar dambe ayaan hubnaayo taakhiirkiisaa wax lahuba ah ama xaqiiqa وسماع المتqdم ka horeeye سmاaعiisuna يxtmil wuxuu اxtimaalaya التakhيra inuu isaguba dambeeyo markan dambe maqlay waa suurtagal وتqdma horeyn inuu horeeyeyna waa suurtagal fama تأhara wixii dambeeyey byaqiinina ka an hubno ee yaqiin ahaan u dambeeyey ayaa أwlى mudan ولihada saasuu qaal uu yihi cabdاللahi بن cabaasi kunaa waxaanu ahayn naakhud kuwa qaata min awaamiri rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi awaamirtiisa biاlaxdai waa ka cusub kolba falaxdai oo haddii de ay kala duwan yihiin kolba ka dambeeya ayaanu ku camal fali jirnay wey xadiidka ciddii warisay waa ka idinoo dhigtay muslim safxa maaha waxaane waa raqamka xadiidku muslim ku leeyey waana raqamka labada raqam raqamkan laba raqam baa inta badan dabacaadkan waayo waxa tarqiimiyey kitaabka walow de imaka ay tarqiimyo kaloo inu aragno de kutubta madbacaysan ku jiraa jiraan laakiin tarqiimkan shahiirkaa ee marka la eego bukhaari iyo muslim iyo dee kutubta ballaweyntii uu ka tarqiimiyey muwada iyo loo laabmay culimmadu u laabantay shuhuroobay waa ninkan maxamed fuaad cabdilbaaqi la yidhaahay oo soo dhowaaday dee waa dhintay imike tarqiimkiisii oo jaanibka ayuu cinaayo weyn u lahaayoo kutubta waa raqameeyey kolley waxaanu waafajinayey labadan kitaab ee nimankan mustashriqiinta ama gaaladu ay leeyihiin ee midna la yidhaaho miftaaxu kunuusi sunna waa tarjamadiisii markii lasoo tarjamay isagaa soo tarjamayay afar sinood buu tarjamayay waa mujalad midna la yidhaha almucjam almufahrasuu kaba wenyo de kaa sideeda mujalada yahay raqam iyo axaadiida ay u celiyeen waana kutub fahaaris oo ruuxu markuu xadiid u baahdo bal kutubtaas ay iyagu ka hadlayeen halku kaga jira ayay u dhib yaraynaysay u sahlaysaa oo ama mawduuc ahaan ha noqoto sida miftaaxa ama ha noqoto lafdi ahaan sida mucjamkee ayay ku dhib yaraynaysaa dee ninkii kollay u baahday ee ka faa'iidaysayba ar garanaya qiimahooda gaalaana dejiyey isaguna qayb ahaan midna tarjamadu ka qayb galay midna waxyaaluhu kuba lahaa ama nina waa kii soo tarjamay si ay u waafaqaan kutubtu ayuu raqabyada u sameeyey marka muslim laba raqab buu leeyahy raqam kolba kitaab kasta waa u gooni oo intaa kitaabkaasuu soconaya marka dambena waa go-aya kitaabka kale markuu bilaabmo raqam cusub baa jira raqamkaas riwaayaadkan mutaabacada uu soo qaato ama dee iyo shawaahida oo dhan way raqamaysan yihiin markaa midna waa raqam mutasalsila min awal kitaab ilaa aakhirih oo dee kitaabkaa markaa aan ku dabdin karno ku tirin karno saddex kun iyo saddexiy soddon baaba kitaabka axaadiidiisaasi noqotay marka waa axaadiidii aan takraarka lahayn mar keliya ayuu tirinayaayo marka raqamkani waa raqamkaa guud weeye ee kitaabka soconaya weeyaan haddaba waa raqam kutubtii raqamaysneed dhibiraabi baa ku heleysaa saxa maaha lafdigana muxuu hi kaana saxaabatu rasuuli lahi sala اllahu alay slam yatabicuuna alaxdaa falaxdaa min amri kolleyna waa saa inoo sheegay laakiin arrin baa yar jirta kolley aan odhan karno talow ma suxbadana waan ku kala raajax yeeli karnaa halkan aan lahayn an yakuuna axadu raaweyn agtara suxba lafdigan sidaasuu ku wariyay muslim marka hore ibnu shihaab baana sanadka xadiidka ku sugan layt ibnu sacad baana lafdigaa ka warinayay haddana muslim siday caadadiisu ahayd riwaayaad takraarkii ah ama riwaayaadkii kale ee xadiidku lahaa buu meesha soo wada dhigtay raqam gaara ma lehe raqamkanun bay wada leeyihin laakiin raqamkan khaaska ee kitaab kastaa leeyahay mid kastaa yeelanaysa marka mid ka mid oo sufyaan ibnu cuyeyne ku jiray sanadka halkii laytbedelkeedii ayaa wuxuu sufyaan kuba sugnayd inuu yihi cibaaradan ah laa adri min qowli man huwa intan ah de kaana صaxaabaة rasuuli الlahi oo halkaa lafdiga uu soo dhigtay kaana yukhadu biاlaakhiri min qowli rasuuli اlahi salى الlahu عalيه waslm cidda tihi ma garanayo inuu xadiidkii la socdo ibnu cabaas xadiidkii yahay iyo cid ka sokaysa inuu tihi waa sufyaan isaguna waa saaxibkii isagu ibnu shihaab waxaa kaloo dabl markaa haddana uu ku xigsiiyey riwaayo kale oo halkan dee yunus iyabaa soo galay iyaguna ragga dee asxaabtii ahaa ku xigtay uun oo uu yihi markaa bedelkeedii qaala ibnu shihaabin fakanuu yatbacuuna alaxdaa falaxdaa min amri wayarownahu naasikha almuxkama oo waxay u arkayaan ka naasikha inay waa isaguna ibnu shihaab uun xadiidka duruqdiisii riwaa lafdi saasoo kale kollay laba laftioo saa kuba dhowaana waa jireenoo oo mid kaloo ah qaala zuhriyu wakana alfidru aakhira alamrayni wainamaa yukhadu min amri rasuuli اllahi salى اllahu alay slam bilaakhiri fi laakhiri kolleyna bal riwaayaadkaasi waxayna tusayaan lafdigan imika ibnu cabaas sheekhu u tiiriyey oo muslim riwaayada hore la socoto dee daahirkii kalaamka ahayd riwaayaadkan kala duwan ee barhkoodna shaki uu ka galay saa sufyaan oo kale ciddii tidhi badhna ay caddeeyeen ibnu shihaab inuu yahay inay intani mudrajba noqonaysa ibnu shihaab qowlkii yahay welibana waxayna soo tusa noo sii adkaynaya bukhaariyo muslimba iyaguna meelaha waay bukhaariyadu khazawatulfatxi buu ku wariyay halkan kuma warin laakiin waa xadiidka naftiisii un ayaa waxaa kuba sugnaa ibnu cabaasin eeg marka hadalkaa wuxuu u dhigmayey hadalku wuxuu ahaa aan inoo sheeg aan sheegabe soom baa rasuulka ilaahay soomanaa safarkiibuu ku soomanaa markii dambe u afuray markaasa hadalkan ibnu shaab ama hadalkan wuxuu u dhacayaa dee halku markii hore isagoo safar soomanaa markii dambe kol hadduu afuray afurkaa dambeeyo afurkan qaadanaynaabaa macnuu yahay afurkan qaadanayna laakiin ibnu cabaas baa qowlkiisu ahaa rasuulka ilaahay dee saama rasuululahi sala allahu alayh wasalam fi sawmi wa aftara faman shaaa saama waman shaaa aftara ninkii doonaana waa soomi ninkii doonana waa furiyo de markaa taasna inoo cadaynaysa hadalkan inaanu kiisii ahayn bal muhimku waxa weeye bal taas baa yar jirta waana riwaayaadkaa de aan idin yar tirtirmaamo kolley xalay waqti isugeynteedii kolley aan waqti isu yar eegayba walihada markaas kan qaala cabdullahi ibnu cabaas bal markaa taasna waa mid oo taa lagu kala horreysiin kara de bal khilaafka jirana waa kaa inoo sheegay wataasicu an yakuuna kale saddex wej baa inoo hadhay wallah subxaana wa tacaala ala alam subxaanaka allah ataasicu wejkii sagaalaad ee awjuhdii marka tarjiixa markaa kaa mida ku tacalluqsanayd weliba xagga isnaadka ku tacalluqsanayd an yakuuna inuu yahay weeye axad raawiyeyni labada raawi mid ahaani aw raca mid xalaal miirad badan aw ashadda marka la eego u adag oo uga badan ka kale ixtiyaadan xagga ixtiyaadka umuuraha diintiisa ama fii maa yarwi waxa uu warinayo o u ixtiyaadoonayo aada uu ilaalinayo u dhowrayo jaanibkaas aan ina tasahul kaba dhacayne oo ixtiyaadka xaggii riwaayada lafdiga ilaalintiisiiyo si uu wariyey inuu dabdiyo u ixtiyaad badan fatuqadamu waa la horreysiinayaa riwaayatu riwaayadiisa lixtiyaadihi fi naqli xagga naqliga ixtiyaadkan uu leeyahay ee kii kale uu kaga horeeyo ayaa loo horreysiin awjuhdii tarjiixa kollay noo socotay dee kollay awjuh fiican ha inoo sheego ee dee intaa wax ka siyaadsana kutubta kale ayuu inooguba sugan tahay awjuhda tarjiixe badanna kollay waxaa sha kulminaya iyaga isu geynaya waxa weeyaanuun khabarkan kollay aan inagu dee ku camal falayno ee aynu qaadanayno nwari bal maalan dee aqbalayno aan ku camal falayno waxaa meeshii kuba sugan horta oo inoo faa'iideynaya dee hadday tiradu badnaatana shay qadci uu noqon yaqiin buu xaddeed gaadhi oo waa ka cilmi faa'iideynayo wixii cilmi faa'iideynaya iyagu baab kale weeye umuuraha qadciyaadka imaka halkan tarjiix iyagu ma laha waa adiladii iyadu keenaysay danni faa'iideynaysay bal markaa haddaba wixii bal maalan xagga marka la eego ifaadada uu faa'iideynaya danni sidqi ha noqoto danni riwaayadu inay saa tahay bal maalan oo raawigan uu inoo wariye ay tahe danniga caynkaasa faa'iidada uu inoo faa'iideynayo waxay kolba midba midkay ka sii badan tahay ayaa kollay noqonaya ka kale midka raajaxsan oo umuurahan oo dhanna waa isaarada ama ifaadada danniga ayuunbay umuurahan ay noo tirinayaan xaggii dee kan raajixi uu kaga badan yahay darafkii kale laga raajix yeelayay marka bal maalan haddii laba raawi ay xadiidkii inoo warinayaan midkoodka kale uu ka cabsi badan yahay xagga ilaa markaa cabsida ilaahay ka xalaalimiirad badan yahay dee arrinku mid kastaaba waa nin fiiqoynu xadiidkiisii qaadanay haddana idminaanka aan iyadii u iilanayneyn sidqigiisa aan usii malaynayno ama dee ninkan inuu ka kale kaga horeeyu kaga mudan yahay jaanibkaas baa waracnimadan iyo siyaadadeedu ay qeyb ka noqonaysaa taas baana keenaysa idminaankii xagga isaga loo iilanaye warkiisa in la aqbalo la rumaysto inuu sidaa yahay bal maalan loo maleeyo ayuu kii kale uga badnaanayaa taasaa keenaysaa markaa tarjiix xagga ixtiyaadka naqliguna dee ruuxii tasaahul naqligiisa ka dhacay iyo kii isagu aan tasaahulkaasi kaba dhacayne uga ixtiyaad badnaa ee haddana inuu bal khabarka sidiisii usoo dabdiyo way ku kala horeynayaan oo danigii jaanibkaasaana ugu kala badnaanaya markaa dee tan baa deeta keenaysa tarjiixan uu sheekhu inoo sheege laakiin guud ahaan umuurahan waxaa ka wada dhexeeyaaba waa danigan dee la aan filayno inuu warku san yahay run ahaantii iyo dabdintiisii kolba say u kala badan yihin xagga ifaadada ay taa inoo faa'iideeyaan ay u kala badan tahay ayuun bay u kala raajaxsanaanayaan walcaashiru kii tobnaad wejkii tobnaad an yakuuna inuu yahay weeye axaduhumaa midkood qad idaraba mid isku khilkhilaafay oo isku baraanbaray ama uu isbaraanbaray laftuu laftigiisana uu xadiidka iswar ku warinaya iskhilaaf iyo dee idiraab uu kuba yimi walaakharu ka kalena lam yadarib si keliyuu ku wariyey xadiidkii lafti keliyuu inoogu soo naqliyey iskhilaaf xagga laftigiisii iskuba khilaanu iskhilaafin laftuu laftigiisu ayaa la horreysiin lianna diraaba lafdihi kan kale lafdigiisan aan dariiqo keliya ku iman iskhilaafka iyo idiraabka uu kuba yimi yadullu wuxuu ina tusayaa calaa dacfi xifdihi xifdigiisa daciifka oo wejkan kale kii tobnaadiina laba raawi baa xadiidkii inoo wada warinaya mid isagu xadiidka lafdi dee uu soo jasmiyey oo taasun buu inoogu wariyey oo keliya ina iskhilaaf ma dhicin ama xagga dee si uu inu matniga uu ku soo naqlinayo ha noqoto ama isnaadka si uu kuba soo naqliyo ha noqoto midna wej wax ka badan buu xadiidkii ku wariyo dee isba khilaafsan kan wej wax ka badan ee iskhilaafsan xadiidkii ku wariyey taasi daliil waxay u tahay xadiidkii inaanu hagaag u hayn hagaag aanu xifdiin marka kii aan idiraabka lafdiga ah ama lafdigiisu lahayn ayaa la ka raajixa noqonaya ee riwaayadiisa la qaadanayo ee maanta ka kale riwaayadiisa laga horreysiinayo dee idiraabkan baa wuxuu tilmaamayaa saa sheekhuba sheegay inaanu hagaag u qaban xadiidkii xifdigiisana inaanu toosnayn ama uu dacfi uu kuba sugan yahay wlxaadi cashar kii koob iyo tobnaad wejkii koob iyo tobnaad an yakuuna inuu yahay weeye axadu lkhabarayni labada khabar mid ahaani min riwaayati ahli lmadiinati reer madiina riwaayadoodii uu kaba mid yahay fayuqadamu markaa khabarkaas isnaadkiisu madaniga yahay ayaa la horreysiinayaayo calaa riwaayati kayrihim reer madiina ciddii aan ahayn riwaayadoodii iyo asaaniidoodii baa laga horreysiin oo waxa weeye haddii xadiidkan dee mid sanadkiisiibaaba sanad madaniye ah khaasatan xadiidkuna haddii dee ciddii warinaysay reer madiine ay tahay marka dambaba midna sanadkiisu ama waa sanad ciraaqiya ama waa sanad shaamiya adigu cid aan reer madiine ahayn baa sanadkii kala yahay waana iskhilaafeen eeg labadii xadiid hadday labadii sanad inoo wada yimaadaan oo xadiidkoodii ama dee taas aanay iskhilaafin wax tacaarud aanay ka dhexayn tarjiixanba uma baahano uma baahanayno tacaarudkan waxaan ama tarjiixan u baahanaynaa marka iskhilaaf jiro meeshii oo imaka laba xadiidka balkaa hore haddaan eegno xadiidkan imaka ay dee waxa weeyaan ama labadii xadiidee ay meesha wariyeenee isku xukumka ahayd ayaa midna iskhilaaf ku sugan yahay midna kuma sugna dee kan aan waana istacaarudayaan iska hor imanayaan xukumkan aan iskhilaafku kuba sugnayna lafdigiisii ayaan qaadanaynaa kana waxa weeyaan bal labadan xadiid ee xukumka keliya wadaagsaday laakiin dee laba macno kala duwan oo iskhilaafsan kuu yimi haddii mid ahaan sanadkiisu uu yahay sanad madaniya ka kalena sanadkiisu maalan ciraaqiba yahay iyada markaa waxaan horreysiinaynaa oo dee riwaayadii sanadkeedu uu madaniga ahaa baan horreysiinaynaa ciladuna waa kan inoo sheegayo liannahum iyagu waa nimanka reer madiina amama yarwuuna waxay warinayaan afcaala rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisii iyo wa sunanihi sunantiisii allatii afcaasha ama sunantaasoo maata uu dhintay calayha iyadoo korkeeda uu ku sugan yaho bacnaa ficilkan iyagu ay warinayaan ama camalkan waa waxay soo kala gaadheen iyaguna ciddii ka horreysay reer madiinuun bay ka warinayaan ilaa rasuulka ilaahay lala xidhiidhiyo marka camal uu rasuulka ilaahay isagoo ku sugan uu dhintay ayay noqonayaan oy kala dhaxleen oo dee a'immada qaarkood sida imaam maalik oo kale oo camalka reer madiine ijmaac oo kale ka dhiga oo wax inoo dambeeya waloon culimada kale lagu waafaqin haddana tarjiix bay keenaysaa taasi oo inta badan wax soo ag ay soo kala gaadheen oo barhkoodba barhkii kale ka horreeyay ay kasoo gaadheen ilaa rasuulka ilaahay halkaa uu arrinku laba xidhiidho ayay riwaayadoodu ta dadka kale se way ka duwan tahay oo riwaayadoodu dee taa kama duna oo saas daraaddeed baaba iyadoo bal maalan xagga saac oo kale inuu sideed rodol yahay qowlkii reer ciraaq ay ahaayeen abu yuusufna qowlkaa qabay dee qowlkii madhabtooda weeye ama reer ciraaq ay qabeen oy dee saasna ay wax ku warinayeen markii uu madiino yimi masaladiina xaggii saaciya ay imaam maalik ka wada hadleen oo kale oo dee bal maalan dee ayaa dee maxay ka dhacday inay reer madiina ay keeneen saaciyadoodii mid kasta aabihii awowgii uu kasoo gaadhay waqtigii rasuulka wax lagu bixin jiray markuu tii arkay qowlkii waa ka tegay sababtuna waxay naqlinayaan ay soo naqlinayaan camal mawruusa oo la kala dhaxlay oo salafkoodii ay kasoo dhaxleen ilaa ay rasuulka ilaahay kasoo gaadhaan taasna waxay keenaysaa camalkaasi camalkii rasuulka ilaahay isagoo weli ku sugan uu dhintay inuu ahaa ee musamirka inuu aa tan kalena naskibaa geli kara iyo waxyaalaha ku iman kara walow markaan camalkii reer madiina waa ijmaacii ummaddu laba midiyo waa xujo aynaan lahayn saa maalikiyadu ay tidhaaho haddana laakiin arrinkani tarjiix buu keenaya haddii dee koodii iyo mid kale ay isqabtaan iskhilaafaan koodii baa la horreysiinaya taas baa macnuuyan liannahum yarwuuna afcaala rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wa sunada allatii maata calayha fahum iyagu acrafuhum kuwo u aqoon badan weeye bidalika waa arrinkan ah rasuulkii ilaahay afcaashiisa iyo sunantiisa min kayrihim sababtuna waa irtigan iyagu waxay soo gaadheen oo camal mustamir ahaa ay soo kala naqliyeen oy soo gaadheen iyaguna ay dadkii ka horreeyo soo gaadhay ay ka warinayeen ilaa rasuulka ilaahay laga gaadhayo tan baa aduu keenta dee aimadu in badan dee markaa ay waxyaalo san oo kale kala raajax yeelayaan ay kaba maalan dee isnaadku markuu madani yahay ama xijaazi yahay kuwa kale ay ka horreysiyaan oo sababtu camal mustamiruudkaasi salka ku hayaabay leeyihin waa haddii ay iskhilaafaan haddaana iskhilaafin iyada dee kii inoo sugnaadaba waan qaadanaynaa wax caaridayaa jirin laakiin hadduu inoo sugnaado wax kale ay caaridaan aynu tarjiix u baahano naasikiyo masuuq baabkeedna aanay noqon inaan jamcin karin ayaa umuurihii wax lagu kala raajax yeelayay ayay tani kaba mid tahay wahaani cashara kii labiyo tobnaad an yakuuna inuu yahay weeye raawi axad ilkhabarayni labada khabar mid ahaan kii wariyey qad ikhtalafat mid ay iskhilaaftay alriwaayatu warinta canhu isaga xaggiisa laga warinaya ayaa iskhilaafay waalaakharu ka kalena lam takhtalif ismay khilaafin alriwaayatu riwaayada canhu xaggiisa wax laga warinaya ismay khilaafin taasba weeye waa wej kale wejkana hadalkiisu waaba ka uu ku dhammayn doono labiyo tobankii weji ee xagga isnaadka tarjiixeeda ahaa marka hadal waxooga ayaa inoo hadhsan laba qowloo dambana wuu inoogu soo noqonayaa kan waxa laga yeelayo xagga tarjiixaan iyo tarjiixla-aanba laga yeelayo laakiin markii hore uu inoo sheegay an yakuuna axadumaa qad idaraba lafduh lafdigii uu xadiidka inoogu soo naqlinayay ayaa iskhilaaf dhacay raawiga ayuu xaggiisa kaba dhacay taas weeye kan isaguna waa maxay waaba raawibaa laba raawibaa imaka dee labadan xadiid warinaya ama labadan riwaayo ee iscaariday maanta iska hor yimi labadii raawi ee labadan riwaayo kala warinayay mid ahaan riwaayadan isaga laga wariyay dariiqaasuun mooyaane marka la eego ama ruwaaddu sidaasunbay isaga uga soo naqliyeen midna riwaayadiisii maxaa dhacay dadkii ka dambeeye warinayay ayaa naftooda isku khilaafsan oo waxay ka warinayaan kolla riwaayo taa kaleba waafaqsan ta ninka kala warinaya raawiga kala warinaya waafaqsan bay kol ka wariyeen mid kalena riwaayo khilaafsan oo ka duwan buu kaba wariyeen taa hore isaga laftigiisa idiraabkiiyo iskhilaafka kuba sugnaa uu inoogu warinayo tanna dadkii ka dambeeyey isaga kasii wariyey ayaa riwaayadiisiibaabay ku kala tegsan yihiinoo mid ahaan riwaayadan uu ka soo naqlinayaa dee raawigan waxay la mid tahay un raawigan kale ee riwaayadiisa ay iscaaridayaan ayay isku mid yihiin midna waa riwaayo ka duwan oo isaga dhexdii xagga waxa laga warinayo ayaa iskhilaaf ku sugan yahay suuradu haddaba hadday taa tahay waatan maxaa la yeelayaa fakhtalafa asxaabuna asxaabteennu way iskhilaafeen fii dalika arrinkaas waxa bal tarjiixu suu noqon ninkana dee ma aha uun laba riwaayo isu keen cariday oo istacaaruday oo laba raawi ay kala leeyihiin way jirtaa labadaa riwaaye laakiin mid ahaan baa isaga naftiisu sii kala baxay oo laba riwaayo kala duwan laga warinaya oo mid ay waafaqsantay ka kale ee maanta riwaayo ahaan ay isku tacaarudayaan riwaayadiisii ay waafaqsantay midna ay ka duwan tahay marka waxaa ka mida buu yihi way iskhilaafeen oo fa minhum man qaala waxaa kaba mida ku yidhi tatacaaradu way istacaarudayaan alriwaayataani labadii riwaayo ee caman shaksi xaggii ka ahaatee ikhtilafata iskhilaaftay alriwaayatu riwaayada canhu xaggiisa laga warinaya iskhilaaftay ayaaba iska hor imanayo watasqudaani way isla dhacayaan wa tabqa waxaa hadhaysa riwaayatu man shaksi riwaayadii lam takhtalif aanay iskhilaafin alriwaayatu warin xaggiisa wax laga wariya canhu xaggiisa laga wariya aanay iskhilaafin tani waa qowl oo waxa weeyaan laba raawi baan horta eg mithaalkii yar suuraysto walo dee mithaal saasa imakoon halkan soo naqlinayo kutubtii ay soo naqliyeen aan haynba allahuma umaan laabni kuwa u khaaska ahaa xagga tacaarud iyo tarjiixa walow dee kuwan kale usuulka kale aan majmuuco ugaba laabne laakiin bal matalan kitaabaan hayay oo xaggan tacaarudkiiyo tarjiixan u khaasa kaas waqtin umaan helin bal adigu umaan laabin haddii bal miaal yar aynu aragno miaalkuna inta badan shaygii buu aada usii caddeeya aan kasoo naqlin lahaa muhimku waxa arintu ay tahay laba xadiid baaban haynaa labadii xadiid way iska hor imanayaan laba raawi baa kala warinaya marka taas dee hadday xaaladu taasuun tahay kuwii hore awjuhdii aynu soo marnaynu mid kamida ku kala raajax yeeli lahay ee wejkan labiyo tobnaad markaa muxuu noqonayaa labadan raawi ee labadaa xadiidee iska horyimi ama istacaaruday inoo wariyey mid ahaan riwaayadiisu dee waa sidaa wejkaa keliya ee kan kale ka duwan unbuu xadiidkii ku wariyey midna isaga naftiisa dadkii kasii wariyey ayaa marka la eego xagga isaga waxa laga soo noqlinayaabay isku khilaafsan yihin oo qolo ama mid ahaani wejkaas uu dee nin riwaayada ama kayfsan dee lafdigan ay taa kale ee ninka kala warinayay ay iskaga hor imanayaan bay ka wariyeen marka waxay ahaan lahayd haddii aan wejkaa eegno iyo wejkan kale ninka labaad kuba wariyey inaan way istacaarudeene bal wixii aan tacaarudkaa ku suulin lahayn aan eegno haddii aan tacaarudkaa inaan suulin karahayna aan kala raajax yeelno awjuudii hore mid kamida adeegsano laakiin maxaa jirta isaga naftiisii baa riwaayo labaad laga warinayaa riwaayada labaad waxay waafaqsantahay isku mid yihiin ninkan kale riwaayadiisiibaaba isku mid yihiin marka labadiisa riwaayo mid ahaan ayay iscaaridayaan ama istacaarudayaan riwaayada raawigan kale labadiisa riwaayo mid ahaana waaba isku mid oo way iswaafaqsan yihiin marka xaaladan weeye iskhilaafka markaa barhkood waxay yidhaahaan dee kol hadduu laba riwaayo lahaa isaga keliyi oo istacaarudaya ha isla dhaceen labadii riwaayo labadoodii baan isla tuuraynaa marka maxaa inoo soo hadhaysaa ninkan kale riwaayadii oo wax caarid ka hor imanaya aanu jirin oo iyadu baan ku camal falaynaa kuwana kol haddii dhexdiisiiba riwaayadii laga warinaya isaga ay istacaarudayaan labadoodiiba waan isla tuuraynaa taasi waa qowl oo markaa maxay tahay maanta labadaasi markay meesha ka wada baxaan ama tan tii waafaqsanayd riwaayada shaksigan iyo tii aan waafaqsanaynba meesha aan kaba saarno ee riwaayo keliya oo aan wax tacaaruda ka hor imanaya jirin baa inoo baaqaya tii baan ku camal falaynaa taasi waa weji wa minhum waxa kaba mida maqala ku yidhi turajaxu waa la raajax yeelayaa ixda riwaayatayni labadii riwaayo mid ahaan ee caman xaggii ka sugnaatay ikhtalafat iriwaayatu canhu riwaayadan isaga laga warinayaa iskhilaaftay labadiisan riwaayo mid ahaan baa la raajax yeeli cala riwaayati lukhraa riwaayadii kale ayaa lagaga raajax yeeli biriwaayati man shaksi riwaayadiina waa lagu raajax yeelayaa lam takhtalif aanay iskhilaafin alriwaayatu canhu riwaayadan isaga xaggiisa laga warinaya wejka labaadna muxuu noqonayaa ninkii laba riwaayuu lahaa mid riwaayada raawigan kaley waafaqsan tahay midna way khilaafsan tahay markaa tii riwaayadii raawigan kale waafaqsanayd wax xoogeynayaan haynaa marka iyadii baan qaadanaynaa inagoo k markaa dee ku xoogeynaynaa riwaayadii raawiga kale waafaqsanayd markaan taa qaadano tii kale ee iyada wax xoogeynaya aanu jirin tiibaa meesha ka baxaysa oo markaa waxaan raajax labadiisii riwaaya baan kala raajax yeelaynaa laakiin maanta sidaan ku kala raajax yeelaynaa waa riwaayada kale waafaqsantay waafaqsantay riwaayada kale ayaa raajaxadii noqon oo markaa dee laba riwaayan ku wada camal fallay oo is-xoogeeyey baa meesha inoo soo baxaysa halkay suuradii hore ahayd riwaayadii raawiga kale un aan qaadano tan iyoynaan hadal qaadinba riwaayadii maanta aan wax xoogeynaya aanu jirin ee markaa riwaayo ay dee isku marka la eego dariiq yihiin iyo riwaayo ay kala dariiq yihiin ay iskhilaafeen tiina waan kaba tegaynaa bal taasi waa wejkii labiyo tobnaad sidaan soo sheegayna wujuudu intan way ka badnaanaysaa oo dee way sii kala bastiyaan oo markay sii bastiyaan aad bay uta markaasi walow dee bal maalan intan ay ugaba badnaata waxaa adigu meesha kulminayaano san markii horeba idhi waxa weeyaan un tarjiixa waxa keenaya danigan aan dee filayneen malaynayno imaka shaygan dee waxa weeyaan sidqigiisa ama sugnaanshihiisa ama dabdintiisa marka wixii kolba jaanibka daniga uu faa'iideynayaa ay ka badan tahay danigii ka kala faa'iideyn lahaa ayaa raajix noqonayo markaa awju fara badan baaba dee kala duwan oo faadada danigaasi meelahay kaba imanaysa ayaa soo baxaysa faslun wa ama tarjiixu matn matniga tarjiixiisii ujeedadu waxa uu nasoy tarjiixii matnigu waa atarjiixu fi lmatni weeye waa tarjiixii matniga la raajax yeelayo imanka markii hore xagga isnaadkuu tarjiixaasi ka imanayay walow dee hadhow waxaa meesha raajax noqonaya uu noqonayo uun matni ay tahay kan aan ku camal falayno ina isnaad mujarada uun maaha waxaan ku camal falaynaa isnaadku wuxuu inoo sugayaa matnigii haddaba in markaa iskhilaaf dhaco ayaa kol waxaan dib ugu laabmaynaa sanadkii matniga laynoogu soo naqliyey haddii markaa sanadkii wax bal maalan labadan sanad ama waxa ka badane matniyadan iscaariday laynoogu soo naqliyey aynu kala raajax yeeli karno sanad sanad intan ka raajax yeelaa matnigii sanadkaa lagu warinaya kaa xukunkii yeelanaya imanka inagoon asaaniiddii kala raajax yeelin asaaniidda xaggoodana wax aynu ku kala raajax yeella aynaan jirin ayaan matnigii labadan matni ayaynu matni ahaan u laabmaynaa matni ahaan baad markaas inagoo madmuunkiisa ama badluulkiisa ama xukunka matniga laga qaadanayo eegayna ayaan matnigii kale ee iska hor yimaadeen aan ka raajax yeelaynaa marka waxay noqonaysaa waa tarjiix xaggu ka imanaya ay tahay uun matniga ama xukumka matniga ha noqoto ama madluulka iyo wax weeyaan uu ina tusayo matnigani haba noqotee waa xaggii matniga kaba imanaya tarjiixu ka imanaya tii horena sanadku ka imanaya tarjiixu oo waa tan raawi raawi ka dabdi badan raawi raawi ka awracsan raawi bal maalan umuuro sidaasa in sanad iskhilaafay iyo sanad aan iskhilaafin ama idiraab sanad uu dhacay iyo sanad aan u dhicin umuuro caynkaasaa lagu kala raajax yeelaya tan laakiin matnigii un baan eegaynaa haddaba tarjiixa matnigu famin wujuuhni isaguna dhinacyo iyo wejiyuu kaba imanaya isna labiyo toban buu gaadhsiin axaduhumaa midkood an yakuuna inuu ahaadaba weeye axad lkhabarayni labada khabar mid ahaani muwaafiqan mid waafaqsan lidaliilin daliil aakhara kale oo min kitaabin kitaab ah aw sunnatin sunna ah aw qiyaasin qiyaasa fayuqadamu waa la horraysiinayaa kaa daliil kale waafaqay cala alaakhari kii kalen isagu de wax waafaqaya aanu jirin ama daliil kale oo ka baxsani aanu waafaqin ayaa laga horraysiinayaa sababtuna waa limucaadadati daliili daliilkan kale xoogeyntiisa uu xoogeeyey lahu dee kaas isaga aynu raajax yeelayna uu xoogeeyey daraaddeed oo laba khabar bay wada noqo ama dee laba daliil bay wada noqdeen markaas oo dee xukum keliya ku wada yimi kii kalena daliil keliyuu noqday oo markaa waxaa loo raajax yeelay ee maanta daliilkan ama khabarkan wuxuu qaabilay oo ka hor imanaya laba ayaa ka wada hor imanayo taasaa tarjiixii keentay oo bal tan hore waa maxay laba xadiid mihaal ahaan baaba iskhilaafay haddaan mihaal soo qaato bal maalan axaadiidii ka soo qaad ama xadiidkii ah rasuulka ilaahay iyadoo weli madow harhsan yahay waa qalas oo weli dee waagu ha barye laakiin dulmadii aakhira leyl ay baaqi tahay buu salaada subax tukan jiray iyo xadiidkii raafice keenayey in marka uu dhulku iftiimo dee la tukado ama subaxii waktigaa loo dibdhigoo kale waa laba khabar ama laba xadiid oo waxna isku caariday waa waqtigii subaxa la tukanaya ma kalas baa la tukan iyadoo dulmadii ay baaqitay waagu inuu baryay laakiin dulmadii aakhira leyl ay baaqi tahay mise dee markaa dadka wejigoodiiba la kala gartee dhulku iftiimo ama dee bal iftiin uu jiro aan dulmadii ay tagto yaan dee cadceedii soo dhowaan baanay soona bixinbe ayaa la tukanaya labada khabarba waa jiraan marka waxay leeyihin mid ahaan daliil kaloo waafaqayaa jiro oo kaa ah eh in waqtigaa hore la tukado dee wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum iyo u degdega bal maalan khayraadkii in loo degdego markaa aada makansantaba loo degdego kale iyo ayaaba daahirkiisii xoogeynaya oo uu waafaqayaaba daliil kalaa waafaqay kan kale markaa tan baaban lagu raajax yeelaya waa haddii dee bal maalan sanad ahaan baaban ku raajax yeeli karnaa taase aynaan xaggii sanadka eegina madmuunkoodii aan eegno daliilka loo waafaqsan baa jira oo macnahanba dee kale aan odhan karno macnahan uu keenayaa tiibaa deeta aan kale kaga horraysiinaynaa wathani ka labaad an yakuuna in yahay weeye axadulkhabarayni labada khabar mid ahaan camila bihi mid ay ku camal faleen al-aimatu imaamyadii ay kuba camal faleen kolley isaga iyo saaxibu qawaadicda adilo oo kale iyo qawaadicna ah meelahan awjuuda sideedunbuu usoo naqliyay tacdiil yar oo meelo ah ayaa jirta ama idaafaad walow laba weji oo aan arki doono oo ka toddobaad iyo ka sideedaad toona iyada aanu sheegin halkaas mee ka lixaad iyo ka toddobaad mee ka lixaad iyo ka sideedaad aanu sheegin inta kale waa isdhigtay cibaaradu waa cibaaradii tacdiil yaroo iyo meelo qaarkood idaafaa jirta marka dambuu dee waxoogaa hadal kale oo dheeroo ka dambeeya ayuu raaciyay kitaabku kitaabka ka weyn daraaddeede ee bal waana tii aan horeba usoo sheegi jirne cibaaradiisiiba iyadna ahayd aimada qaarkood oo kale halkan waxay cibaaradu ahayta usuuliyiinta camila bihi lkhulafaau raashiduun khulafadii raashidiinta ahayd ayaa ku camal falay hoo maaha dee a'imadii oo dhan guud ahaan ee waaba khulafadii raashidiinta ahayd ayaa xadiidkan ku camal falay ka kalena kumay camal falin laba xadiid baa macna ku isku tacaaruday iskaga hor yimi markaa mid ahaan waxaa ku camal falayba culimadii ee khulafadii raashidiinta ahayd midna laguma camal falin dee kaa ay khulafadu ku camal faleen ayaa muxuu tilmaamayaa inuu kii uu rasuulka ilaahay isagoo ku sugan oo ku camalfalayo wafaade uu yahayba taas buu tilmaamayaa ama xaaladii dambaysay isagaa la horraysiinaya ama aimadii haddaan eegno dee haddii aynu hayno nas ama daliil aan hayno aan leenahay dadkii aimada ahabaa ku camal falay ka kalena kumay camal falin oo kale ee taasna kolley wuxuu keenayaa tarjiix iyo xoogeyn oo kale oo bal maalan waxaa jira xadiid abi daawuud iyo ay wariyeenoo ha ama macnihiisu ama iyo madmuunkiisu yahay ruuxu haddii uu maalintaa ciidda oo kale isagu dee uu jamradiibuu tuurtay timuubuu xiirtay dee labadaa camal hadduu la yimaado waa tan taxallul jus-iya uu taxallulayo dumarku uma bannaanee laakiin dharkiisiibuu qaadanayaa waa kan timiiba xeertay cadarkii u marsan wixii kale adigu ruuxa xalaalna oo ah weeye laakiin inta dawaafkii u dhiman yahay waxa u hadhsan xaggii dumarkii baa adigu weli aanu bannaanayn marka xadiidkaasaa muxuu ku yimi ruuxu waa taxallulaya laakiin wuxuu fursadaa haystaa uu xalaasha ku noqday ilaa intaan cadcaadu dhicin hadduu dawaafo laakiin haddii uu dee ka soo qaado maalintaasa dadka badankooduba imaka yeelaan zaxmada badan daraaddeed ama in badan ay yeesho markuu iska dhammaystay jamradii iya uu xirtay uu iskaga noqdo khaymadiisii oo dawaafkii berri iyo uu dib dhigto cadceeddu markay dhacdo exraamkiibaa dib ugu soo noqonayo khalaas marka wixii waa inuu dharkii iska dhigo in dharkiisii dib u qaato labadii exraamkaayo wixii iskaba ilaaliyo xadiid baa saa ku yimi xadiidkan sanadkiisa waxaan ku dacannaa ma jirto allahuma barhkood xas dee bal maalan ama kolkol yar wax dee barhkood ha u yar sheegeena laakiin sidiisa waau noqonaya marka la eego camalkii ama marka waxaa jirta shuraaxda oo kale iyo de ayba kala duwan qowlkooda markay xadiidkan ka hadlayaan ay leeyihiin dee wase dee inuu yidhaaho muxibudiin dabar iyo keyrkiiba marka ay ka hadlayaan kitaabkii sanaqira liqaslumulqura iyo keyrkoodba inay yidhaahaan macnaa xadiidku waa tan macnihiisna waa cad yahay laakiin ma garanayno axad a'imadii kamid oo ku camal falay axad ahlucilmiga kamid oo arrintan raacay way iska dibdhigaano hadday doa maalinta waa kun odhanaya dawaafka ayaamaad dibdhigi kartaa caadigaagaba noqon kartaa marka xadiidkii un daahirkiisii la dacni ahayn ayay markaa maxay leeyihin dee cid ku camal fashayo markaa dee taasi waxay keenaysaa ama inuu mansuuqiyo ama inuu waxyeeba abay keenaysaa waana jirtaa dee aan ognay albani oo kale isagoo qowlkiisa taas ay tahay oo le khalaas ruuxu exraamkiibuu dib ugu noqonaya oo bal maalan laakiin waxyaalaha ay culimadu ay yidhaahaan waxaa kaba mida inaan cidi ku camal falin oo ciddii aan la ogeyn salafkii kaba mida aimadii kaba mida oo san xadiidkii u qaadato saa uga camal fashay oo kale marka haddii arrintu taa tahay iyaduna dee nooc tarjiix bay noqonaysaa labadii khabar lagu kala raajax yeelo ay khulafadii raashidiinta haddaan eegnana khaasatan tacliimkiisaaba taaba keenaya khazali oo kale halkan musasfaa waxaa dhacay camila bihi lummatu oo isagu umu kaba cabiray oo markaa arrinkiisu rogayo ijmaac oo kale oo wixii dee waa sa kaas baan leeyay gees laysu raacay ummaddu jaanib ay ku wada camal fashay midna aanay kuba camal falin ee nooc ijmaac baa jiro aan kuba horraysiinayno iyada walow aanu isagu malaa khulafadii iyo ama dee cid gaaroo markaa kooban aanu isaga qowlkiisa in lagu raajax yeelo laakiin waa cibaaradiisi ummaddu hadday ku camal fashay midna aan lagu camal falin kaa ummaddu ku camal fashaan qaadanaynaa taawe wuxu uhi lianna camalahum camalkaa aimadu bihi ay bilxadiidi ah khabarka ay ku camal faleen yadullu wuxuu ina tusayaa calaa annahu aakhiru lamrayni laba amarka ugu dambeeye inuu yahay oo min rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay labadii arin ee ka sugnaatay khabarkani sidanuu ku yimi kan kalena waa ka duwanya waa laba amar ayay labadii khabar kale keenayaan haddaba kol haddii ay dee khulafadii raashidiintayda ama aimadii mid ahaan ku camal falshay midna aanay ku camal falin taasi waxayna tusaysaa labada xaalka dambeeyey ama labadan xukum ee labadan khabar ay noo xambaarsan yihiin ka dambeeye rasuulka ilaahay dee xaaladiisa kii arrinkii marka dambe uu samayn jiray inuu ahaa inuu ka yahay bayna tusaysaayo wa awlaahuma iyo ka mudan cibaarada sharxiisa wuxuu aha fakaana awla waana cibaaro saliim oo saasaa deeta uu noqonaya dee inuu aakhir alamrayn inuu yahy iyadayna tusayso ayaa wuxuu ku noqonaya ka kale ka ka horeeya ee ka mudan wahaakada saa waxa ah oo isaguna saas oo kale ah oo xukunkiisu taa noqonayaan labadii khabar mid ahaan ku raajax yeelaynaa idaa camila hadday camal faleen biaxadi lkhabarayn labada khabar mid ahaan ahlulxaramayni labadii xaram ehelkooda ay ku camal faleen walow aan dee iyaga itifaaqoodu aanu xujo ahayn camalkoodu bal dee camalka reer madiine iyo xujo maaho taasi waa xagga ijmaacayo bay masalada culimadu kagaba hadlaan laakiin marka la eego maalikiyada agteeda camalka ahlu madiina haddii xataa nas ay iskhilaafaan camalkii ka horreysiyaano agtooda xujuu noqonaya taasi bal waa xagga kalaamkeedu uu yahay meesha ijmaacaye haddana waa tarjiix imaka arrinkani maaha in la leeyo waa ijmaac oo kii kale asal ahaan waa laga tegay ee markay noqoto labadoodii dee inaan ku wada camal fali kari weyno oo in haddaan mid ku camal fallo kii kale inaan ka tagna ay ka dhalanayso ayaa umuurihii aynu mid ahaan ku xoogeynaynay maxaa ka mid ah dee hadday labadii xarab wixii lagaga dhaqmaya eeto dee labadii xarabna kol haddii ay meelihii kale ka durugsanaa waana meeshii dee diintu ay ka bilaabantayba labadoodu mahbidalwaxyi weeye marka waa camal musamira oo rasuulkii ilaahay laga soo naqliyey oo lagu ogaa oo isaga la xidhiidhsan ayuu noqonaya markaa camalkani dee marka hadduu khabar ahaan waafaqo kaas baan horraysiinaynaa weye biaxadi khabarayn ahlxaramayn fahuwa wlaa kaas baa mudan lianna camalahum camalkooda bihi ay bilkhabari ku camal faleen ama bkhabarka yadullu wuxuu tilmaamayaa cala annahu qad istaqara calayhi sharcu inuu kan sharcigu korkiisa ku sugnaaday oo ilaa rasuulka ilaahi kaba wafaadayey wawarihuhu iyaguna ay dhaxleenoo maxay waa can salafihim ilaa ilaa dee ay rasuulka ilaahay gaadhayaan soo cibaarada qawaadicba uu raaciyo oy dadkii ka horreeyey ka dhaxleen kuwaasna kuwii ka horreeyey ilaa rasuulka ilaahay lala xidhiidhinayo taasay taasi tilmaamaysaayo bal adigu tanna waa waj awjuhda tarjiixa kaba mida wahaaliu ka saddexaad an yakuuna inuu yahay weeye axadumaa labadan khabar ee iska horyimi mid ahaani yajmacu mid kulansanaya annudqa nudqi iyo daliila kalley dee haddaad kitaabka ciddii aada u raacatay waxaan filayaa way xusuusantahay laakiin ninkaan u raacan ma xusuusno alfaadaha waa tii aan soo marayno nudqigu waa manduuqeybuu ujeedaa wixii lafdigan aan ka faa'iidaysanaynay daliilkuna waa mafhuumkii laakiin mafhuum dhammaantii maaha waa mafhuumkii mukhaalafoodee kaasaynu daliil ku soo maray daliilulkhidaab ama ha la yidhaaho ama daliilu sidaa keligii ha ku gaabsadabe waa mafhuumkii mukhaalafo oo macnaa waxa weeye mid baa taa kulansanaya labadan nase iscaaridaya ama matni ama la khabar mid ahaana waaba imaka nudqi uun fayakuunu wuxuu noqonayaa awlaa kii isagu waxa weeyaan labadaaba kulansaday mid ka horeeyo ka mudan mimaa yajmacu waxaa kulansanaya axadahumaa midkood oo mid ahaanuno ama daliil khidaabun ay arrinkiisu yahay mafhuumka mukhaalafo waxaan xukumka ka qaadanaynaa uu yahay ama uu yahay manduuq ama nudqigaas aan isaga wax mafhuumo oo xoogeynayaana aanu jira ama mafhuum mukhaalafo aanu lahayn liannahu abyanu isagaa ka kale kaba cad bal kaafradna waan arki doonaayo waa nudqigiiyo daliilkii suuradani maxay tahay haddii waxyaalahan amhiladeeda la tatabucana kitaabka waxaad moodaa inaan soconayn lakiin wixii la fahmo ayuunbaa kasoo mudan iyadoo dee bal waxa weeyaan inta la yska dhaafo ruuxii haddana ay isku taagto inta badanna waxa weeyaan aan amhilo siyaasa ruuxi haddaanu kutubtaa xataa u gaari karana aanay uguba sugnayn misaalku muxuu yahay laba xadiis baa marka la eego iska hor yimaanaya waxay faa'iideynayeen bay iskaga hor imanayaan laakiin labadaa xadiis mid ahani laba wej baan ka dariishanaynaaba oo wejna waa wejkii manduuqnimada nudqiga wej labaad oo mafhuum mukhaalafo xadiidkani leeyahay labadaa wej baynu xukumkii uu inagu wada tusaya oo aynu ka wada qaadan karnaa midna waa wejkii kasoo qad ama xaggii daliilkii khidaab ee mafhuumkii mukhaalafo amase xaggii nudqigiisa ayuun baan xukumkan uga qaadanaynaa waanay iscaaridsan yihiin oo way iskaba hor yimaadeen marka muxuu noqonayaa kii dee inay mid kastaba labadan daliil wada kulansaday laba jiha aan ka wada daliishanaynay ama laba jiha xukumkii inaga wada tusayey ayaa ka horeynaya kii jiha keliya in xukumkii inaga tusayay mihaal haddaan soo qaato bal sidaa suuradii idinku caddaato xadiid aynu horeba usoo maray ayaa wuxuu ahaayoo saxiixa inoogu sugan qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam bishufcati fii ma fii kulli maa lam yuqsam rasuulka ilaahay shufcadan tamalluk qahrigaa wuxuu xukumay wax kastoo la qaybinoo dee guri laba nin ka wada dhexeeyey si mushaaca uga wada dhexeeyey ama ay wada lahaayeen haddii midkood qeybtii sii iibiyo kii kale wuxuu xaq u leeyahay inuu ninkii ka iibsaday intii uu siistay intuu u celiyo iyadoon ikhtiyaarkooda la eegin wixii isagu uu la wada wareego taas markaa maxaa waa wixii aan la qaybin ayuu shufcada xukumay bal lafdiga haddaan eegno maxaa mafhuumkii si mukhaalafa noqonaya laakiin wixii haddii la qaybiyo haddii la qaybiyo shufca ma jirto oo dee ninkasta waa laba ninoo jaaro uunoo wixii way kala yeesheen waa wixii la wada lahaayo nin kale oo inaydaan isaqono soo galay meesha oy dhib suurtagal ah inaydin isqabanba weydaan ayaa dhibta halka ay tahay ayaa ruuxa la siiyey waaba iyadoo dee dhibta meesha iyo dararka imanaya bal maalan